bismillaahi raxmaan iraxiim kulantifay loo xiisala dhegeynsadayaal meel walba ay siroogta cabdiraxmaan yuusuf yaa ahaa mawjada f m c t todobahibiseeshan migaarsan olo dareertana weliba saasaato marwalbis life inin ku dhegeynsada kortana akhyaaray bowgaana baro bulshada facebook iyo youtube eerlaadii radio downimadan warka hamiignimo qodobaisin ka dhegi doonta weliba ku mid ah warbixin ka saabsan xuska geegka maalinka soomaaliyeed oo geegka landabaaldegya ololaha wacyigelinta nadaafadda oo laku bilaabay magaalada baydhabo wacyigelin ka saabsan daryeelka hanraabta oo la sameeyey barakacyaalka baydhabo iyo dheegi doontaana bulshada walaweyn weliba lagula taladaa walku bedelowga cutubyo ku tirsan dastuurka barakacyaalka nool kismaayo oo laku wareeji guriyaal landhasi xubintii sariifkii suugada ee qaybkuwa akhbaaraadka bannaankana walibanka door koroonga barnaamij muhiim ee laaka gordhi barta instagrama mar kale kulanto fayloo haysela dhegeynsadayaal intaasay waliba haayeen ah qodobadii ka door koronay warkaan hamiinnimo ee warbaahinta reediyo arlaada ee magaalada baydhaba haddana ka dhowaada yogiyo fisane hamiinnimo khamiise oo jamaanaha galaayta taariikhdana ka beeganta labaatii kowda nofembar sannada laba kun labaati afar weliba ka bilaabay warkaana warbixintan weliba ee ka saabsanta xuska geegka maalinka soomaaliyeed oo geegka landabaaldegay weliba niin diyaariyay cabdiraxmaan oday ololaha wacyigelinta nadaafadiya weliba laku bilaabay magaalada baydhaba faahfaahinta horkan weliba ninhaye maxmed wadani wacyigelin ka saabsan daryeelka hanraabtiya weliba la sameeyey barakacyaalka baydhaba sidii warkan ninka fiiriyaas mariimaal abshir ololoon wacyigelinta oo ka saabsanaya daryeelka bilaantiyo la talinta sharciga ee xarunta la talinta daryeel bulsho ee wasaaradda bilaantiyo arrimo qoyska horumarinta xuquuqal insaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kaaladaas hay-ado u n d b iyo kinselma iyo weliba langowday dadka danyarta ee kanool kamamka keelaan magaalada baydhabo kaasoo ka saabsanaya wacyigelinta dadka naafada ee kanool hirayo barakacyaalka iyo bulshada qeybasho shilduwan ujeedka lagulahayo wacyigelinta iyo haytisadilan helalahay sharci ilmi nafsiyadeed iyo ilaalinta bilaanta xuquuqdiyo iyo daryeelka arrimo bilaanta ee quseeya adeegyadiyo ankoreen madaxa daryeelka bulsho ee wasaaradda bilaanta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya faadimo cali iyo waliba ee faahfaahin ku biiday muhiimada lagu leeyay wacyigelintu magaala way baleeray faadimo cali way socday wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda koonfur galbeed mayba geeka siinbooqane wacyigelin yar inuu siinsiino oo wacyigelintaas oo ka saabsan bilaanta laha dhibaateeyo marki kaamamka oo qoryo ambahaan mise duurka ambahaan oo laha dhibaateeyo mayba siin ogay siinfadaana inay jarta xarun oo ninka adeego bilaantaasay dhibka lahanjaysidii xaruntaasna way kayaale soosa ka dhex taala soos ideeda may jartee lambar gaaban oo beesalaan oo isin haweero kortaan may maleey in lambar gaaban isu jara lambarkaas gaan hawaca kortaan walaa isin cabashii dhibaato isin qabtaan halagu wadaago kortaan xarunta wasin biyaasay adeeg caafimaad wasin siyaasay digni kid wayba sin yani sinniid dhisaasa dhibtisin hasin marti yaa sin ku wacigeliyaasa markastana mayba booqdaane kaamamka kaamka way malay markin koraytuna ha booqdaano may si gaara una wacigeliyaanay dadka oo naafada e inuu xarunta naftursho ha booqda koraan oo sida dadka kale adeegyadii oo heleen helo koraan yoona
dhanka kaleeto kumid ee bilaantu ku faa'iidaysatay wacyigelinta ayaa ku hadlay walyaabayee ku faa'iiday baalamada walyaranhayna hay-adona gaar ahaan godob ahaan gargaarjoog mahasinye maxadlinga unkunagni bilaanta iyo dadka baayo gaarka qaba ee ka sugan kamamka magaalada baydhabo tan waliba ngetaa ta walbadan ku anfaca doonta daryeelka naftiyo bulshada walaweynna weliba lagula taladaa walku bedelowga cutubyo ku tirsan dastuurka dalka gudoomiyaga degmada walloween mudane cabdulqaadir maxamed cabdulaahi oo isugu eliyey ogaasimihii guud ee wasaaradda amuuro dastuurka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane cabshir cabdinuur deerow iyo degmada walloween ee gobolka shabeellada hoose kadaafureen kulan la tashi qeybo shirkadiisan ee bulshada oo ka saabsanaya riidan fiiriyowga cutoobyada shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurka kumeeldeerka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa markiin kooreyti tan iyo reedan dhisowgii jamhuuriyadda saddexda ee dalkaana in bulshada reer walloween iyo fursadan helan inay aragti ku dhiibadaan arrimo masiiriga ee dalkaana si gaara arrimo dastuurka agaasimihii guud ee wasaaradda amuuro dastuurka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya abshir cabdinuur deerow iyo weliba isku werbiyey cutoobyada reedan fiirowga lakawada wasaarad ahaan farxad gaaran gatageka inay maleerahay hadeerna degmada walaweyn markiin ka horreyti oo wasaaradda dastuurka diirisneeta arrimo oo la xiriira dastuurka nasheenta taasoo kale maba farxad gaaran igaahaysado maleerahay maamulka iyo shacabka degmada hanindhawaayeen sida dowladnimada kajarta iyo maleerahay walaanimada kajarta hanindhawaayeen iidanka mahadnagaan ujeedada kulankan oo walaweyn handeerna ma ee arrimo oo dastuurka saabsan dambe mayba dareeray arrimo oo dibgas dastuurka ka sameeyo oo lakuwaday deegaanada koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan degmooyinka qaar oo maleerahay oo la seedo wasaaradda dargariyaasi in maleerahay dastuurka dibigastrikada in degmooyinka dhammaan la deersiiyo oo dhintiib la seedo iyo talanka la haata dibigas dastuurka la wada dhowr degmo horey maleerahay liin deersi oo koonfur galbeed kumid ah marka afar cutub horey laan asi haddana mayba gacanta dhikaaya shan cutub shantaas cutubba marka meel la fadaa in bulshada guud ahaan la wada deersi oo maleerahay taliya tusaale ku heladaan intii oo kahor intii baarlamaanka la horjeena marka isiina geeka meelsiin ku faday maalmaha uma dharay barnaamijkan dareer inay yowsa fen qulib qaadataan taladin ma dharaay kabiiridan unun may badiyaanan ma dharaay walaay su'aal ay walaay madmado ay walaay oo inta isin qabtaan inay ma dharaay isin ku dhagaysana aana isin gudbin tala if sala walaay isin haytan marka may fadaan inay ma dharaay likeedii la seef garay kubacdana ma dharaay iyadoo oo in saarnay dibiyada surka la wadaaga marka insha Allah walaalkooda wal ma dharaay masiiri ay wal mustaqbal ay isiina may fadaan insha allah kulley ciidan qulib qaadataan karin ibsaariha badhigtaan kulley marka ininka horeytiyo laakiin marka ininka dambuutma laga doonto inay ay leedahay oo safarin qulib qaadataan maalmo usu dareeri doona presentationna oo lasiin jeedi doona jajari doona kuweyshaneeri jiraan oo midhaa lasiin qiibi doona oo aysan kugu jawaabasaan aragtidan iyo insha allah marka ciidan mahadsantiin bilaatiku wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasaaradda amuuro dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba markaase iyo wadde dadaalo laka dedejiyow arrimo la tashiyada dastuurka ilaa heer tuulo oo dadka aragti kuwa ladan dastuur show barkacayaalka nololka ismaaciil weliba laka wareejiyey guryaal landhesi faahfaahinta warkan waliba niin diyaaraday marimaal abshar meelihiisii warkaasi hamiine mukula dareerta nugunsadayaal weliba warbaahinta reediyo harlaada ee magaalada baydhabo muujada f m c t todoba dhibiise shan migaarsan oo la dareertana xubintii sariifkii soogada oonimadan weliba la diyaaray marimaal abshar dhegeystayaal ka bilaawno halka dollar waliba la sarafay labaatan iyo siyeed kun gabadooshadiis milabiyowshayuusayey labaatan sagaal kun kontonki dollar waliba milyan afar boqol gabadooshi milabiyowshayuusayey milyan afar boqol iyo konton boqolki dollar waliba lama milyan iyo siyeed boqol gabadooshi milabiyowshayuusayey lama milyan iyo sagaal boqol beesada birta itoobiya boqolshe waliba saddex dollar mila shilan soomaaligana usayey siyeeti afar kun dhanka iyo raashinka bariis hamsaga loorshay konton ili dollaro haafci labaati siyeed dollaro mila shilin soomaaliga haafkuusayay todoboqol afartiyo siyeed kun barisbabuurowga loorsheeyey soddon iyo liyo haafciina tumisiyadu mila shilin soomaaligana usayey shan boqol afar kun shilan sokorta loorshe soddon iyo siyadu haafci tumi sagaalo mila shilin soomaaliga usayey shan boqol konton iyo saddex haafkii sokorta baasaladheerta kortoonsha tumaga mila shilin soomaaligana usayey lama boqol iyo siyeetan kun burka loorsheey labaati siyadu haafciina tumi afaro mila shilin soomaaliga usayey saddex boqol sagaal iyo lama baas makaroonida kortoonsha sagaal doolare baro meela shilin soomaaliga u siiyey lama boqol lixdeele saliida jirgaansha labaatii siyeedu tumaleesha tumaishangu meela tumaleegu siiyey afar boqol iyo labaatan dhanka dalaqyada beero qamidiga loorshay malyaan shan boqol iyo lixdan shoodina labaatan afar kun shilingu digirta loorshana milyaan afar boqol sagaal shangu meela shilin soomaaliga shoodi yeeta labaatan iyo saddex kun shilan samaamada loorshe milyaan iyo saddex boqol shilan soomaaliya meela shoodaneeta labaatan kun shilan galeyda loorshe shan boqol iyo labaatangu meela shilin soomaaliga usayey shoodi afar kun shilan misigada loorshe lama boqol iyo lixdan iyo afar kun meela shilin soomaaliga shoodiyata afar kun looska loorshay saddex boqol iyo sagaalun shoodina waliba lagadaha lix kun shilan antana waliba ninkeeko xubinta sarafkii suuqyada warka mariba alaabshiriyadiyada mahaasanta hubintii sariifkiisa ugadyahanin koobasi ikdabeytira akhbaaraadka banaankiya fiiriyaane barnaamij muhiim ee olaaka kordhi barta internetka ee instagram-ka instagram iyo tijaabadii barnaamij cusub kaasi oo dadkan ogolaado in gebi ahaanba meelo ku saaran dhammaan walyaabo iyo anfadaan oo markaasi ha ku horbow markii ogolan abkasi barnaamijkan oo laga magacaabo reset micnaashayni isayir reedin hagaajiyow iyo ka sheegtay shirkadda iniis adduunka oo dhan yoon furu doonan dhowaan weliba siwalku ooleegnadii fiidoone dhammaan walyaabo lanfadaan ee markaasi uuse dadku horsheennow algorithamka ee markeeda dhexgala barta instagram-ka weliba ha ka beegantay arrintunga iyadoo instagram iyo ka dhawaaqday barnaamijyo dhowr ee cusub oo lanka gollaya in kor lankagaada caafimaad qabka bartaasay hay-adda maamulaas warbaahinta u k weliba hadhawaaytay ku dhawaaqowga arrintunga laakiin weliba ay sheegtay in lininba hanaado doogna tillaabooyin kaloo dheeraade si baro bulshada lanka dhighaano ammaane qodobkaasian dambe akhbaaraadka banaanka warkaamiinimo aysan kula dareerta idaacadda arlaada ee magaalada baydhaba atuun warkan warlamada wareeda u kulmaan weliba siugtabay sidaas iyo nabadgelyo